baltifeyle dhegaystayaal ha ka dhowaada meelkistu isin roogdaan dhiibtii afaraad oo ninku dhimanaytay bilowgii oktoobar nofembar iyo disembar ee uun ha ka qaadaani wararkan kuwinay edhi sannadkun lamaada kuntumi ilate ee uu ku ka eg hobuun horgalna toddobadii oktoobar lamaada kuntumi ilate maybaa dagaalo iidan qareer maybaa ku dhaxa qaraheena maamul goboleedyada puntland iyo galmudug kaasoo jeysadi khasaare iniska jarta dhimasho dhaawac bogtaal iyo khasaare hantiyadeed oo adeeri dadweynahaga magaalada gaalkaaday ka nool sagaalkii oktoobar lamaada kuntumi ilito mayba la dhaariyey xildhibaanada maamul goboleedka hiir shabeelle isla tumiyo todobaadii oktoobar mayba la dooraday madaxweynaha maamul goboleedka hiir shabeelle iyo ku-xigeenshi iyo oo lunsal dooradi cali cabdulaahi cosoble iyo oo madaxweyne ku-xigeenna landooradi cali guudlaawe labaatankii oktoobar mayba dhiiday doorashadii xubnoomin ka koro ee maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo oo an ka tartamayeen tumi iyo lix musharax iyo oo meelaasnaha kabati siyeed xubnood oo ku mid nagati minka koro ee xubnaha angma tala doono dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya minka koro ee dowladda federaalk soomaaliya musharaxiintii meelaha kabati mayba ku mid hayay cabdikaafi macalin xasan xuseen cali xaaji cabdallah samson ibraahim cali timiro maxamed cali xuseen sheekh maxamuud aadan cabdi aadan gaabow ilyaas cali xasan i cabdulaahi cabdiguruun xubnoon mayba dooradeena baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya maybaana doorashadii tiyo ku mid ahayay dadkiigoodii guddoomiyaha baarlamaanka maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabduqaadir shariif sheekh unaamaye
wakiilkii ugu horeeyey ee koonfur galbeed ee aqalka sare dowladda federaalka uma tari doono anigana waxay farxaddii tahay ninkii ugu horeeyey ee ku dhawaaqi doono codka wakiilka aqalka sare ee koonfur galbeed anigana darajo kaleeto oo codeeda ahayn aada u mahadsantiin tirada guud ee xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed ee fadhiga maanta soo fadhiisatay waa boqol soddon iyo saddex siddeetan iyo sideed ka mid ah xildhibaanada koonfur galbeed waxay u codeeyeen cabdikaafi macalin xasan cali ibraahim isaaq waxaa u codeysay afartan iyo labo xildhibaan saddex codna way alaabeen sidaas darteed wakiilkii ugu horeeyey ee u matali doono xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya waa cabdikaafi macalin xasan
musharaxnuudna waxay heshay afartan iyo labo boqol soddon iyo saddex sidaasay ku yihiin codadkii la tiriyey saa darteed kursigii saddexaad ee aqalka sare inaha noo mateli doono dowlad goboleedka koonfur galbeed waxaa ku guulaystay musharax timiro maxamed cali
kowdii oktoobar lamaada kuntumi ilate wafduu soo gaamiyaw guddoomiyaha gobolka baay rashiid cabdulaahi maxamed iyo mayba deerine degmada bardaalo oo ku tirsan gobolka baay ujeeddada safarka guddoomiyaha gobolka baay rashiid cabdulaahi mayba kaweeliyaye saraakiil ku tirsan hay-adda c r d ujeedada booqashada degmada bardaal iyo mayba haytay oo guddoomiyaha usuunka kuur galaa ee xaaladda nololeed ee dadka ku nool degmada bardaal e sidii isbeddel lanka soo bii lahaay isla mar ahaantaasna hay-adda c r d iyo mayba indheendheefay sidii dadka lambara lahaay isbeddelkii iyo weliba nidaamka maamul wanaagga
maalinta arbacada haytii iyo safaray meel aakhir magaalada gardaalo oo gobolka baay ku tirsan safarka way ii weheliyeen ahaa hay-adda leerow c r d wasaaradda arrimaha gudaha koonfur galbeed ku dareera muhiimadda safarkana way haayay in ilaha suubi saxan deegaanka ka saabsan maamul wanaaga marka way qorshaysan ahaa biloha niyadda meela dhisa maamulada gobolada yani maamulada gobolada iyo degmooyinkaba oo ah degmooyinka qaabka la dhiso maamulada nagadaayaan maamul oo deegaanku kooy dadka has dooradeen dadka hasku biyeen fursadadiisa oo deegaanka inay isku xulaan dadkii un adeega fadiy marka muhiimadda way haytay inay saxankaasna xasuubi si lahan ogaado xogta ku jirta deegaankaas maamuladaas la dhisi doona marka tijaabo ahaan koonfur galbeed lama degmo iyo laka tijaabo ahaan laga bilaabay gobolka bokool oo xaduro ah iyo gobolka baaylo bardaale ah tijaabooyinkaas qaabka arrintaas nagada doonta bulshadaasay timaadaama mar horanka damboyti maamul iyo hasku xuleen ini maamulo in adeego deegaasha un adeega way laga maarmaarnaga tahay ini marxaladihii laha mari daraatiyo xog rasmi ee lagu helo deegaanka bulshada arrimo meel raay diniga dhaqaalaha iyo deegaanka iyo arday hayshlan maamulka hadarooda bulshada siiyo damacsiyiin dhaqdhaqaaqa ganacsiga horumarka kale ee deegaanka liinku bahan sida kaabayaasha dhaqaalaha nagatoy waxbarashada nagatoy caafimaadka nagatoy marka markii xogtaas rasmiga la helo deegaankana selsho iyo diyaargarowsho iyo xaaladood laha ogaado ku damba in lin gudbo maxrama marxaladooyinkaas marka safarka arrintaasa quseeyay dabcan taasiyadii koobanayn madii meelaseedii way nagtahay in maamuladii la shira deegaanka waliyaalka dadku mid is aragna ganacsiga deegaanka aragna maanta wasiirha araga ciidamada araga marka alxamdulilah madilagu reeba inaga meel raay beero oo isku liidadeen roobkii lahamoodii oo gukahay beero meel raaba feylanka badna dadkina galay linjeeda oo bilaahay laku hela kuleelkaas oo dhinigi daaqa iyo dhinigi beerooba eh madilagu reeba xaaladoo kale ciidan fay lahaayeen hoodin ammaan qaada fadhi iyo hoodina meel raay deganaasho iyo bulsho bulshadoo adeegadiya dareeran qaada fadhi deganaashaas kumaadi
sideedii oktoobar lamaada kuntum iyo lixteen wafdii soo gaamiya madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo maybak booqashada koena magaalada baydhabo booqashadii hayti sidii markaas madaxweynaha uusuun dardar geliilahay hoole doorashooyinka dadban ee la fadaaya inay wadanka laku qabto taasoo guud ahaan gobol maamul goboleedyada wadanka ku qabsoontay islamar ahaantaana xildhibaanadii la dhaariyey intii isugu sugnaayay madaxweyne xasan sheekh maxamuud magaaladan baydhabo mayba kulamo gaargaar ee la weerdhaday dhiibo shargadiisan ee bulshada sida dhallinyarada ardayda odayaalka dhaqanka hanraabta iyo ganacsatada khudbad isu meelaas wakhtigaas ku jeedii yaa mayba haatay toosidan undhiyaasa baydhabo waxaan u imaday arrinta doorashooyinka siday u hagaagi lahayd horena ugu soco lahayd oo wakhtigeeda u qabsoomi lahayd waa ajandaha koowaad waxa waaye dadka reer baydhaba dowladdooda dowladda koonfur galbeed madaxdeeda iyo dhammaan baarlamaankeeda in aan ku dhiirigeliyo oo aan la socodso muhiimadda ay noo leedahay doorashooyinka inay dhacaan si nidaamsan u dhacaan wakhtigoodii ay dhacaan maxaanku raa dacwada iyo khilaafaadka iyo isqabqabsigu inay yaraadaan inta muhiimka noo ah oo maanta aan aniga u imiday oo aan danaynayo in aan dadka reer baydhabo iyo dowladdooda aan kala hadlahay kow waa kaas
islabili sideedii oktoobar lamaada kuntum iyo lixteen mayba jaray amarha kubahi maamulka degmada afgooy kaasna mayba lakihiray raadiyo afgooy oo muddo lama maalmood eena idaacadda iyo hawada kuma qunaaytay maxamed muuse iyo warkaasna xaqiijiyey idaacadda warsan wakhtigii la yiri idaacadda geega hawada ka maqanta waxayna ka maqantaa amarka soo bixiyey maamulka degmada afgooy ee gobolka shoolaha hoose sharagelinkii dambe xarunta maamulka xarunta dhexe ee reediyo afgooye waxa uu soo weeraray codsiga ka tirsan maamulka koonfurta ee Soomaaliya gaar ahaan kuwa ka howlgala ee degmada Afgooye howlgala oo ay ka tilmaameen in marka ay ka badigoobayaan ama ammaanka ay ka xaqiijiyayaan gudaha idaacadan xilliga waxa uu ka sugnaayay nin oo xilligaas oo ni maslaxad ama ama xal mansuur aan la fadhiyay oo shaqaalaha idaacadda xulguf marka ay ka dhex taagnaaytay oo sida ka mid ahay dhalinyarada deegaanka oo nina tuugan iyo shaki toona marka aan ka qabnay ciidanka markay soo galeen waxay markaa suubayaan dhammaan shaqaalihii idaacadda inay ka amrin dhaqdhaqaaq inasan jirna caasho markaa jiljil marka la anjeesadii kadib ninkii iyo qaar ka mid ah shaqaalihii idaacadda oo laanta xabsigii xalay iyo xorriyaddii dibana halni mas-uuliyadtii degmada qaarsho markaana soo damiinaday idaacad markii kasoo naqani waxaan ka hadalnay dhibaatooyinkii iyo qaabkii waxaan dhiyeen una isticmaalaan shanqarta xilligii ciidanka ay soo galaayeen gudaha idaacadda taasoo markaas suurtagelisay ama dhalisay dareen kale ee bulshada ay ka qaadeen markay dhegaysadeen dhibaatooyinkaas markaa dhigi kadib hiraabtan haddana maamulkii degmada afgooy gudoomiyeen degmada lasoo xiriiri unoo markaa aan ogayn sababta sheenti in idaacadda lasoo weeraro iyo dhibaatooyinkan sharci darida idaacadii la-aan soo gali xooga iyo weliba handidaada marka laisuubiyo unoo markaa la yaaban oo cidna aana dacwadana eegeyga aan jirne maamulka degmada danisuri ay gudoomiyeen degmada oo ii amari idaacadda sidii teeba inay hawada ay kajiri korne oo la damiyo oo dhammaan shaqaalaha idaacadda saldhiga ay seedaan markii saldhigiin seeni oo weydini taliyaha booliska sababaha sheenti in haddana idaacaddii lasoo damiyo dhibaatadii xalay dhiisi iyo shalaybo cidda ka hadlaas aysan jirne jirjirkii nijeesadii cid ka hadashaysa aan jirne marka taliyaha booliska waxaa siin sheegay dhibaatooyinkaas oo dhan inay ahayd ninka hadda saldhiga ka hiran oo xilligaas idaacadda laka qabadi ay ahay nin iyo karaad joogeen oo ay raadiyaayeen oo ay ka tilmaameen amniga degmada inaan isqalqalgeliyaay saas dartii inay sheentay in shaqaalihii idaacadda dhan oo la hiro shaki dartiis oo howlgalkaasi ay suubiyeen
afartii oktoobar lamaada kuntumilitan madaxweyne xasan sheekh maxamuud u roogay magaalada baydhabo iyo mayba waraysi gaara i siiyey idaacadda warsan wakhtigaasna idaacadda mayba waraysigaasaan qaaday weliya maxudiin xasan maxamed xusni waraysigiyaha ay koodhinyaal badan daaray horta aad iyo aad ayay umahadsantaha xusni baydhaba safarka aan ku imiday muhiimaddiisa waxay ahayday arrimaha doorashooyinka arrimaha doorashooyinka mudday soo socdeen haddana waxay marayaan gabagaba meesha ugu dambeysay marka inaan kormeerno siday wax u socdaan iyo inaan dowladda iyo odayaasha iyo shacabka magaaladan joogaba sidii looga shaqayn lahaa doorashooyinka loo fududay lahay khilaafka iyo isqabqabsiga loo yaray lahay si wakhtiga loo beeqaamiyo muhiimadda ugu weyn taasay ahayd marka taasoo iyadana saddex qaybood si kale ahayday mid waxay ahayd arrinta wakhtiga ku xidhiidha ee timinka ama wakhtiyeynta doorashooyinka in la ilaaliyo oo wax walba wakhtigii loogu talagalay oo guddiga doorashooyinka ay u dejiyeen inay ku dhacaan oo aan dibudhac iyo waxa aanay imaanin dibudhacu fursad nooma siinaya aadu wax badan nooga hadlayn karaa dadku marka inaanay daahin taas waxay ahayday dadku waxyaabaha dibudhaca keeni karoo dhan si ay uga fogaadaan isqabqabsiga iska daba eedeynta waxaas wadatashiga joogtaa la joogteeyo oo si dhaqsaa loo waxeed waktiga la ilaaliyo qodobay ahayd qodobka labaad waxay ahayd aqalka sare oo asagana culays ay ka jireen yani gobolado dowlada dowlad goboleedyado dhan baa culays ka jiraa ma aha koonfur goboleed culays u gaara ma qabto aqalkii tiradiisa waa yar tahay qabaa'ilka dowlad goboleedkaas politically ka koobanna waa badan yihiin marka xoogaa qaybsankiisa culays ka jiraa lixdan iyo sagaal xildhibaan ayaa magaaladan lagu dooranaa qabaa'ilka lixdan iyo sagaalkaas xildhibaan lahoo dhan ayaa halkan jooga sideed kursi oo aqalka saraana waxaa la rabaa in loo qaybiyo dadkii marka culeysyadaas ayadana in tanasul dadka ay ka sameeyaan inaan ku dhiirigelino odayaasha dhaqanka iyo waxaa iyo inay ka tanasulaan laakiin amuuraha farsamada la saacido dowlad goboleedka inay wixii ciyaw wakhtiga aanay daahin dibna aanay u dhicin wacyigelin iyo maxaan ku idhaha bogaadin iyo annaga hawsheen waxay u badneed qodobkaas ayadana aqalka saraa qodobka saddexaad wuxuu ahaa arinta qoondahda gabdhaha oo iyadana yani in odayaasha dhaqanka iyo aan kala hadlaynay wacyigelin ka samaynaynay in ay gabdhaha qoondadoodii dhaqangeliyaan gabdhihii la keeno eh, oo aanay ayaduna asbaab kale oo ama dibudhac keenta ama isqabqabsi keenta aanay noqonin oo xoogaa la waxeeyo boqolkiiba soddonkii lagu ballamay in la keenana gabdhaha in laga soo shaqeeyo la keeno marka aniga booqashadayda guud ahaan doorashooyinkay la xiriirtay saddexdaas qodob ayaana ayay usi kala qaybsanaytay
shantii nofembar lamaada kuntum iyo lito mayba hoolka madaxtooyada ku dhiyay kulan iyo in iska kooyeen siyaasiyiin odayaal xubno ku tirsan lamada min ee dowladda federaalk soomaaliya iyo haan maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya kulankii ahaa ay kulan ku aransadaayi sidii reer koonfur galbeed yohanes ku saaro lahaayeen musharax aan tartama xilka madaxweynenimada waddanka soomaaliya kaasoo la fadaayi inilan ayaa masaar hal qof litii nofembar lamaada kuntumiyo lite mayba magaalada baydhabo xarunta madaxtooyada laka qobaday xaflad eedan bileerin oo yoha ku qiib galeen madax marti sharaf odayaal dhaqameed iyo fanaaniin wakhtigaas meelaha kambanikeen heesoo gubaabe eh oo yo ka taageeraayeen xafladaas oo ujeedadii ahayti sidii usi inis sharaxa lahay madaxweyne shariif xasanow sheegeedan kaasoo xafladaas ku ku dhawaaqi ini useeye musharax lamaada kuntum iyo litiin teegan ini usi qofdo kursiga madaxweynenimada waddanka soomaaliya oo hata hardanjey iyo weliba dadaal iyo dareera
hadalkani nin lahaa inuu lahaasto ayaa ku kala baxaa haddaan nahay odayaasha dhaqanka waxaan xildhibaanada sharafka leh ama golaha sanadka aan ka codkayna inay doortaan madaxweyne sharif xasan madaxweynaha koonfur galbeed ahna musharaxa madaxweynaha dowladda soomaaliya sanadkun laba kun miili maydalaa hambalyo hambalyo hambalyo xabsan hawdala nasraxdi iyo saabanta diyaar garowtiin xaal hanabka hoggaanka ummadda soomaaliyeed aan weli balanqaaday haddii ilaahay aanu bulshada sii guulayo inaan abnay si qabeen ku shaqeeyo soomaaliya ammaan la-aan waa very negative ciidamo soomaali u kooban oo soomaaliya dhana dhawtay oo ciidamadii la argay jiray waajibaasoo gudubaan waajibaadkiiyo dadkigeyga loo gudayo inaan dhisaa qabqabo
siyeedkii nofembar lamaada kuntumiyo litimay baa magaalada baydhabo ku bilaabatay doorashadii minka hoose ee baarlamaanka federaalk somalilan ka tartamay doorashadu mayba ku furantay xarunta madaxtooyada koonfur galbeed soomaaliya hoolal kiyaala oo iyo guddiga doorashooyinkii oon ka tiri galeen doorashadii ugu horeytii hoolka madaxtooyada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mayba ha ka batay sagaal xildhibaan oo baarlamaanka federaalk soomaaliya ku mid nagati lankiin ka horeeyey ee hoolka lakadooradina may bahaayay guddoomiyihii hore ee baarlamaanka federaalk soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaari markiiisu maxamed sheekh cusmaan jawaari ka guulaysidii kursiga xildhibaannimada ee minka hoose baarlamaanka federaalk soomaaliya natiijadii ha ku bati mayba meeliku ku dhawaaqay koo ka mid ah guddiga doorashooyinka dadban ee heer federaal gudinta doorashooyinka dalban waxaana gudoomiye-gudoomiyaheeda deeqi asiir oo joogto magaalada baydhabo waxaa mahad weeyaan sida wanaagsan oo ay doorashadan u dhacday waxaa kursigan ka codeeyey konton ergo waxaa isugu soo haray tartanka maxamed sheekh cusmaan jawaari iyo cabdiraxmaan sheekh ibraahim waxayna kala heleen maxamed sheekh cusmaan jawaari wuxuu helay afartan iyo shan cod salaadiinta kursigan wakiilka ahaa waxaan rabaa inaan xusuusiyo lix iyo labaatankii sebtembar oo sanadka kale inaan kursigii idinka aad matalaadiisa ku lahaydeen golaha shacbiga aan idin soo celiyey waxay ahayd lix iyo labaatankii sebtembar maanta oo ay bisha oktoobar joogto sideediina waad ii soo celiseen
tunii lamaadii novembar lamaada kun tuniyo ten aybaa magaalada gaalkacyo ee heliis nabadeed kashal saxiixday maamul goboleedyada puntland iyo galmudug maamuladaas puntland iyo galmudug heliiskiiyo deereeg maybaa u haayanhayey ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya cumar cabdirashiid lamaada dhiniya maybaa hasaarena qodobo badan ooyo ku mid haayeen inay la shalgaado ciidamada inay lamaada dhiniyo waanwaan ay wadahadal ka dhammaayaan colaado dhatiyoyaan inay lisku cafiye dhammaan khasaaradii ku dhaladii heliiskaasiyo mayba nagaday koo dhaqan gale islamar ahaantaas lamaada dhiniyo ciidamadiio ka shalgaadaan taasoo ilaa iyo geekana shaqeeyo hayta tumi ishantii novembar lamaada kun tumi ilite ciidamada koonfur galbeed soomaaliya iyo dagaalkeed haangnagado ee maybaha ka qaadayna degmada tiyeglow oo ku tirsan gobolka bokool kuweed markii labaatii ilitii oktoobar lamaada kun tumi ilite si nabad eeyo oon la wareegeen ciidamo ku tirsan xarakada al-shabaab dagaalkaas iyo maybaha ayay kuwa dheli khasaaro imiska jara dhimasho iyo dhaawac oon dhexay lamaada dhinne dagaalkaas markiisu dhiig kureedna maybaa idaacadda warsan waramay taliyaha aagaas ee ciidamada maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo laka magacaabo xasan baydhabo waxaan kuu sheegayaa saaxiibkay shalay saaka aroornimadkii ayaa maaragtay ciidanka ciidanka dawladda koonfur galbeed iyo ciidanka maaragtay federaalka oo isku jira ayaa waxay qabsadeen shalay degmada tieglow sidaad la sootaan markay qabsadeen saanka aroornimadkii ayaa waxay soo weerareen kooxihii nabaddiidkaah ayaa soo weeraray marka ay soo weerareen iska caabin xoog la ayaa lagu sameeyey si fiican baa loola diriray meeshaas dhaawacyo iyo dhimasho badan ayaa ka raaday al-shabaab kadib waxay is yidhaahdeen meel gadaale oo ciidanka maarata taliskiisa ahaa ayay gadaal bay soo mareen oo weerareen markay soo weerareen jilibkaa loo dhigay rag geesiyaal ah ayaa si fiican ula diriray meeshii ayda ahayd waxaa ka raacay maaragtay tacaalo ayaa ka raacay mayd ugu yaraan maaragtay afartimeeye iyo dhowr qof ah ama konton qof oo waxyar dhiman oo kale ah ayaa meesha ku dhintay waxaa laga furtay laba bkm iyo maaragtay inta kale oo aaka ah ayaa laga furtay sidaas ayaa falka u dhacay isla dagaalka gudihiisii waxay soo geeyeen hal baabuur oo qaraxa ah oo ay ugu talagaleen in ay meesha taliska ah ay maaragtay ku qarxiyaan iyo laba mooto ayay soo geliyeen rag gacanta alla ka gooyin oo geesiyaala ayaa jidka u galay markaan sidanaa lagu dhugtay baabuurkii barkiisu ku qarxay mootooyinkii waa la dagaalamay ayana waa isqarqarxiyeen idina wax nagama noqon
shantii decembar lamaada kun tumi ilite maybar safarka seeday magaalada kismaayo madaxweynaha federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ujeeddada safarka madaxweynaga yahay sidii markaas usun kahambalyay lahay maamulka jubbaland kaas oo nagadi maamulkiinka horeeyey ee hagabagebayey doorashooyinkii dadbinaay ee ku dareereen waddanka soomaaliya kaas oo yoha kabxeen mudanayaal ku tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya oo la dhaariyey muhiimadda safarka aan meeshaan u nimaday waa dhowr arrimood midda ugu horreysa xukuumadda ama dowladda jubbaland iyo shacbigeedaba inaan ugu hambalyayno guusha ay ka gaareen arrimaha doorashada oo ay noqdeen kuwii ugu horreeyey ee soo gebagabeeyey doorashadii labadii aqal ee baarlamaanka federaalk ah oo sida madaxweyne axmed uu u sheegay si nabada ku soo dhammaatay ilaahay mahaddiis guud ahaanna dalka doorashada ka socotoo dhanba sidaas ayay ku socotay si nabada oo dhibyaraan ah oo colaada iyo cunfiga doorashada la socdaahee meelo badan caalamka lagu yaqaanahay soomaaliyada maanta inaanay ka dhicin waa maamul keliya ee maxaanku idhahda aad iyo aad uu guulaystay inuu hantidii dowladdii dhexe ee burburta ay lahayd ee tiina deegaankaa dib loo soo celiyo oo gacanta maamulka ay soo gasho kadibna muxuu ahay wixii ummadda loogu qaba aan u qabto waan u hambalyaynaynaa mar kale deganaanshiyaha isku duubnaanta wadajirka ka jirta eh, dowladda jubbaland hambalyaan ku leenahay dadaalkaas hogaankana hambalyaan ku leenahay ayaguna dadkii reer jubbaland inay u safreen meel kasta u tageen kuna guulaysteen inay isku keenaan halkan oo ay doorashooyinkiina u qabtaan ayagoo nabad ahoon iskhilaafinoon isku buuqinna doorashooyinka ku soo gebagabeeyaan haatanna ay ku mashquulsan yihiin sidii cid walba si nabada ay deegaankeeda ugu noqon lahayd
lixdii disembar lamaada kuntum iyo lixtobanba magaalada baydhabo lahaa ka gebagabaayey doorashooyinkii dadbanaay ee lanka tartamayey min ka hoose xildhibaanada baarlamaanka federaalk soomaaliya igma tala doono maamul goboleedka koonfur galbeed markiiyo doorashadaha gebagabooti kureeda mayba aan waramay idaacadda warsan guddoomiyihii doorashooyinkii dadbanaay ee ku dareeray maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya maxamed cabdilaahi mursal iyada oo meelahay geedka ata maalin yahnin gabagabaawtay doorashadii muddo dheer la sugaayay inay dhamaato dowlad goboleedka koonfur galbeed kuraastii lamada agal agalka sare oo horey liindooradii iyo agalka hoose oo usuun shalay laha gabagabaayay run ahaantii meeha ay tayihiin tijaabo iyo iyo tajrubo eed anfayla oo inayska jiraan caqabada iyo iyo casharo fayla oo oo lakubaradi doorashadaas oo un ero korno ti inkoreyty maadaama ada soomaaliya noocan oo kale ah ku dhiido gobol walbana mayliyaha caqabada soo goonan ah gobolkan koonfur galbeed oo magaalooyin shay in iska socdo korna caqabado amni dartiyo oo haddana ilaahay mahadiis geekanin suuro galli inay doorashadii tiradii inka badanaytay oo oo xildhibaano oo gobolkan wax ku dooraday inaysan nabad ee ka dhamaato marka muddo dheer ah yaa ha socotay arrintan meexa ku bilaabatay guddigii doorashada oo la suubiyey kabacdina odayaalkii oo runtii yoon doorkisho ku qaadeen oo gobolada kale walaa unka ku duugna un kafaanana iyin odayaalkan oo qaab dhismeedsho dowlado badan har dhisay waana shaltabne gobolkan roogi oo yoon niil fahmeen habraaca doorashadan liinqobaday iyo iyo wadatashiga beelaha dhatiyo ah oo xilligii liin baahnay liisla xaliyay arrin kasta yaa ka koytay inay guulin geeka ka dhammaato caqabad laama iyo sinabad eena ka dhiido doorashada
sideedii disembar lamaada kuntumiyo lite maybaa deegaanka goobgaduud shabeel oo ku dhiyey dagaalan dhexeeyay al-shabaab iyo ciidamada dowladda federaalk soomaaliya maybahaayee dagaalkaas koojeysi khasaare iniska jarta dhimasho iyo dhaawac maybaan meedi ku hadlay taliyaha guutada lixdanaad ee dowladda federaalk soomaaliya genaraal ibraahim yarow saakay shantii ayaa waxaa bilowday dagaal xilligii salaada subax la gelayay oo ka bilowday goobguduud goobguduud buurey ayuu ka bilowday kooxihii khawaarijiyiinta ayaa xilligii dadka islaamka ah ay salaada gelayeen ilaan ayagu salaad ma galaan oo salaad shaqo kuma lahane inay ka been sheegaan bisay yaqaaniin ayaa weerar ku soo qaaday ciidankii deganaa goobguduud run ahaantii ciidanku waa dagaalameen wayna iska celiyeen khasaarooyin ba-anna waa loo geystay ciidamadan ku sugan qaybtan lixdamaadna runtii xilliyo badan ay iska hor yimaadeen kooxahan khawaarijiinta oo al-shabaab dharbaaxooyin ayaa lagu dhuftay
tii ugu dambeysay oo ka dhacday meesha la yidhaahdo tayeglow degmada tayeglow oo kale khasaare aad u badan baa ka gaaray amiiro badan baa kaga dhintay maantana sidaasoo kaleetaa la yeelay dharbaaxa ayna filaynin ayaa lagu dhuftay oo ciidamadu ay ku dhufteen xoogga dalka soomaaliyeed
tumii lamaadii decembar maybaa magaalada baydhabo lagu qabday munaasabad lagu xusaay dhalashadii nabigaana salaallahu calayhi wasalam maybaana munaasabadaasa qaban qaabiday wasaaradda arrimo diintii awqaafta iyo culimaa udiinka jamaacada ahlusunna waljamaaca
الأول rasuulka aan eray salaatu wasalaam waa dhaladi maalinay ugu qiimo weyn ma qabna maalin un ku kufaano badanna ma qabna ayaagnigu weyn ma qabna sanad walba iyadoo adduunda dhaha galay dad nabahu sooshay horkoosan waddanka galeen laakiin ha tablanka ilaahay ka helin oo rasuulshay ka helin kii sirooshaday kii banaanka labaho walaa faraagee heloobo
labaatan iyo toddobaadii december lamaada kun tumi iyo lixdan maybaa xarunta tababarka booliiska ee jenaraal kaahiye laga dhaariyey xildhibaanada cusub ee baarlamaanka federaalk soomaaliya xafladaas dhaarinta hayti maybaa xilkiishay ka wareejiyey guddoomiyihii hore ee baarlamaanka federaalk soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaari oo ku mid ahay xildhibaanadii meelilakadhaari maybaana maalintaas xildhibaanada meelilakadhaari iyo guddoomiye kumeelgaare andooradeenna cusmaan cilmi boqore onagadi xildhibaankii inku sina wiinaayey xildhibaanadii haambahay baarlamaanka federaalk soomaaliya dhugusadayaal guud ahaanba barnaamijkii una ku fiiryaani sanadkii tabi iyo soomaaliya waraagay dhihi dhacdooyinkii wareed ee inka weynaay oo ku intaha ka gabagabeeyaan intii barnaamijkan koo lamid ee sanadka dambe reedinku kulama doogno maybasin ku tabaane sidaas iyo barigal fayl insha allah hawl iyo dhibaatiyo wuxuu hadii maleeyahay waan higaysayaaye sanad waliba hoodiyo hawl iyo dhibaatiyo wuxuu hadii maleeyahay